garoomada magaalooyinka gaalkacayo iyo qardho ayaa maantay aysan ka soo degin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka kenya hase ahaatee waxa saaka waa berigii uu qaadku si toosa uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood iyadoo durbadiiba shixnado qaad ah gaadiid dheereeya loogu soo daadgureeyey magaalooyinka garoowe gaalkacayo iyo dhulka ku teedsan laamiga ee puntland ka tirsan magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso oo masaafo lix boqol oo kilomitir ah u jirta magaalada laascaanood ayaan qaadku weli soo gaarin mar ay v o e booqatay suuqa ganacsiga qaadka ayaa ganacsatadu iiga warrameen dareenkooda ku wajahan joojinta qaadka walaal axmed xuseen baa lay dhahaa garow ayaan joogaa walaal qaadku maanta wuxuu ka yimi laascaanood baa diyaaradu ka degtay oo gawaari baa garowa soo gelisay qaadkii waa la joojiyey laakiin annagu arsaaqdayda ilaahay baa haya ilaahay qof wuu dilaayo ma qadiibo laakiin annagu waxaan jeclaan lahayn de waa berefishanka inaga inaan kor shaqaysano de hadday ka badin weydo la joojiyey ee waxay waddadan baa noo furmaysa laakiin annagu waxaan jeclaan lahayn inaan shaqadayada wadano nimcaa la yidhaahdaa nimcaha basa inkastoon ka shaqaystoon carruur ka bishoon ka beriseeyo waxa weeye maantaytana waa rajaynaynaa inuu yimaado qaadku hadday socon doonto tallaabo socon doonto ay tahay tallaabo aad u fiican baan u arkaani qahelayo insha allah aan ka baraari doono qoysaska soomaaliyeed ayaa la sheegaa in qaadku uu saamaynba aan ku yeesho dhinaca dhaqaalahooda mas-uuliyadda qoyska hooyo cudbi axmed oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ka warramaysa aragtideeda ku wajahan dhaqaalana meesha laguma hayo dhaqaalihii magaalada waa ka rara milyanis dollara halkaa ka baxda ninkii caruurta waa baktiday in baan habeenkii reerkiisa u soo hoyanay dadkii shan habeen baan u soo hoyanay subaa u foora u garaabaysanayo uun meelay ku nool yihiin inay gaajoodeen inay nool yihiin qaar baaba dhinteen bacabuurahooda iyagoo magaalada jooga aanugeynoo reerkii ka maqnaa marka waxaanu doonaynaa waxa jaadka yidhi hala joojiya waa ku raacsannahay waa ku faraxnay waxaanu doonaynaa jaadka ina laga joojiya dhaqaaladarradiisa xumaantiisa foolxumadiisa gidaar bay ragu jeefaan maadaama bulshada inta cunta qaadka maantay ay badi la soo gudboonaatay inay waayaan qaadka ayaa v o e booqatay goob ka mid ah meelaha caanka ku ah aniga magacayga la dhasho marka cali saleebaan waxaan ku bilaabahayaa walaalle hadda majlis baa nagu soo booqatay adiga faadmo yaasiinihi waa isku wareysanaynay waddamadii carradii roobab deegaanadii baan iska wareysanayn dee awal dad iska wareersanoo goortay waxaa qaataan meel galahoo xag dhaqaalena waa looga raysanayaa oo qarashkii maantii naga bixi jiray nooga bixi mayo xagga nafta waa looga raysanayaa oo xagga ummadda ogaanshaheedii dadku xilku naga saarnaa qaraabo iyo wax walba waa jireen de wixii baanu ka warramaynaa iyo carrooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba wax kasta waa iska waraysanaynaa haddeer marka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaanuba jeclaan lahayn inuu saa ku sii fogaado baalka joojintiisa marka waxaad leedahay shar ma arkay qaadka waayistiisii xaaladii waddanka iyo mas-uuliyaddiinni baa dareentay wax badan baanu dareenna hadda waxaa moodaa dadku inay iska iidsan yihiin oo dad aan aanan isarki jirin baanu saaka laamiga ku kulanna oo haddeer laamiga ku kulanna inkastoo ganacsiga qaadka ay noloshoodu ku tiirsanayd qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa haddana dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed iyo horumarka dalkuba ay kobcayaan haddii la joojiyo qaadka balse waxa ay walaac ka muujiyeen in amarka dowladda soomaaliya uu noqon waayo mid midho dhalah faadmo yaasin jaamac v o e boosaaso